maamulka degmada nasiir ee gobolka togdheer ayaa bilaabay olole dib loogu furayo wadooyin muddo xirnaa oo dhibaato badan ku qabeen maristooda bulshada degmada ololahan wadabanaynta waxaa iska kaashanaya maamulka degmada bulshada ku dhaqan degmada waxaana laga bilaabay waddo weyn ee soo gasha degmada iyadoo laga guraya geedka garawaaga iyo qashin xiray waddada axmed xirsi bulshaawi guddoomiyaha degmada nasiir ee gobolka togdheer ayaa ka warbixiyey ololahan howl maalmeedkii caadiga ahaa oo sarfaygii iyo tobankii magaalada ka socday muddo koob iyo toban maalmood aanu wadnay welina waanu ku jirnaa fayskii hore insha allahu tacaala uu soo gabagaboobey fayskii labaad baanu wadnaa waxaan uga mahad celinaynaa bulshada magaalada nasiye ama degmada oo runtii si weyn noola qayb qaatay oo maaragtay hawl iyo maaragtay howlgal isla kaaya garab taagay oo runtii ay ugu horeeyaan oo ay mudan yihiin oo aanaan ilaawi karaynin odayaasha magaalada iyo guddida oo runtii qayb ka ahaa sarfaygan ka maamul ahaan sarfaygan markii aanu keennay runtii magaaladan horta waxaa la aasaasay cottonkii ilaa iyo maalintaas iyo ilaa maanta oo muddo toddobaatan sano ah ku dhow dhowr iyo toddobaatan sano ah waxa weeyaan wax sarfey ah ama wax qorsho ah laguma degin maanta waxa weeyaan qorsho magaaleedkii ayaanu maaragtay aanu samaynay oo runtii hawl badan iyo qarashaad badan iyo hawl badan ay gashay runtii dadkuna ay u heelanaayeen inay magaalo nidaam iyo qorsho leh ay helaan runtii aad iyo aad baanay u mahadsan yihiin bulshada ku dhaqan degmada ayaa ugu mahad celiyey maamulka howsha wadafurista ay wadaan waxaanu leenahay sidii wacanayd ee aynu ku tala galnay ee aynu ka gudinay ee isugu alcaaminay inaynu haddii alla ka dhigan sirfayga saaro sidii haw socoto waxba yay ka bedelmin quruxda iyo toobaleenka iyo haddii alla ka dhigan sharaftu halkaasay ka soo baxaysaa ninbad waxaa soomaalida ku mahmaadaa oo inanka geela lala jooga ku heesaa ninba tacabkii togay kaamaal waxa soo bixi doona quruxda bilicda hadhow sidaa maanaan moodayn uma sidan umaanaan haysan uma aqalkaygii markay ku soo dhowaatay uma sidan markay ku soo dhowaatay hadhow quruxda iyo haddii laga arrimaadka yaa inoo soo baxaya ha lagu soo dhowaado ha laga shaqeeyo raalli ha lagu ahaado ninkii ay jidhay iyo ninkii ay ku soo dhowaatayba kale oo mahadsan markaasi gudoomiyaha gobolka togdheer mister ramaax iyo taliya qaybeedka gobolka togdheer khadar faarax ayaguna aad iyo aad bay nooga caawiyeen xagga nabadgelyada iyo maagaranaysa xagga awoodda iyo hanti waxbana kalamay hadhin aad iyo aad bay umahadsan yihiin dadweynaha nasiyana waxaanu ku bogaadinaynaa in iyaguna halkaa hawsha kasii wadaan waxaa kale aanu u sheegaynaa meelaha la calaamidiyey ee mitirada ah ee la calaamidiyey biruhu ka jiraan ee dadka ogeysiiska lagu siiyey inay ka furfurtaan inay si wanaagsan oo hagarla ay markaa uga furfurtaan oo markaa ay usoo dhoweeyaan markaas iyaguna injineerka markaa hawsha wata oo nin waliba uu qayb libaxle ka qaato ilaahay baan inagu gargelaya subxaana watacaala idee waa dabanaynta iyo nadiifinta dariiqada xidhan waayo ilaahay baa subxaana watacaala wuxuu leeyahay dhulka haddaad dhibataan iyo haddaad nooshiinba dhulku waa idinku filan yahay dhulku marna inaga yaraan maayo laakiin inagu yanaan iska yarayn ololaha wadafurista ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta iyo bilic soo celinta degmada nasiiha ee gobolka togdheer